kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa sharciga naafada ee horyaalla aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib markii ay soo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaana marti ku ah dalmar cadow maalin oo ka mid ah madaxda ururada naafada ee gobolka banaadir dalmar kusoo dhowow barnaamijka ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sharcigan maray ama uu gudbiye baarlamaanka aqalkiisa hoose haddana horyaalla aqalka sare iyo faa'iidada oo u leeyahay naafada
runtii sharafay noo tahay in maanta oo kale barnaamij noocan oo kale in wax nalaga weydiiyo doorka horta naafada ay ku leeyihiin sharcigan hadda soo baasgareyn naafada soo baasgareyn golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sharcigan oo hadda akhrintiisa koowaad maray aqalka sare ay u dhiman tahay akhrintiisa labaad iyo tan saddexaad si gaara naafadu muhiim gaara ayay u tahay sababtoo ah naafadu markii hore waxaa laga aaminsanaa dad aan bulshada aysan ka mid ahayn laakiin waxaa dhawooday in naafada lafturkeeda ay juhdi badan ay bixiyeen ay soo saareen wax barteen ku waxbarteen dalkan annagoo og xaaladaha dalkeena soomaaliya maanta aan ku guda jirno aan ku dhex nool nahay xaaladaas oo aan ku waxbaranay oo waalid iyo cid waliba oo naga soo bodgaraysay iyo caqabadooyin kala duwan aan soo marnay ayaan ayaan bilownay in horta marka hore naafadu loo raadiyo xuquuq xuquuqdaasoo markii hore ay soo bilaabatay laba kun iyo tobankii oo layidhaahdo albaabka iga fur kadib dowladdii lala doodo maxaa naafada loo qaban karaa in loo sameeyo shuruucu gaar ah shuruucdaasoo tii ugu weyneed ee muhiimadda ay ahayd laba kun sagaal iyo tobankii lasoo ansixiyey sharciga c r b d ga kadibna la dhisay hay-ad naafada qaranka oo maanta u adeegeyso naafada iyo guud ahaan ka mid ah hay-adaha dawliga ee maanta ay dalkeena ka jiro oo hay-adda naafada qaranka ay hoos imaaneyso wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka maanta ay hoos imaaneyso taas ay haddana naafadu ay weli aysan kusii ekaanine shuruuc kala duwan ay helaan shuruucdaasi oo oo ka caawineyso in ay helaan boqolkiiba shan waxyaalaha kala duwan haddii aa laheeday xafiisyada dowladda brivatka haddii ahaa laheed waxbarashadii caafimaadkii ayu bulshada wax loo qabto arrimaha bulshada wax walba oo quseeyo inay xuquuq waajib ah ay ku yeelanayaan shuruucdaas ayay ka caawinaysaa in sharcigan naafada qaranka loo sameeyo ayna xaq ay u tahay waajib maanta waxaa jirto naafadu laftirkooda bulshada kamid yihiin way codaynayaan waa loo codaynayaa arrimihii siyaasadda ku jirto caafimaadkiyaa ku jiro waxbarashadiyaa ku jiro waxaa ku jiro xuquuqihii gaarka ay u lahaayeenaa ku jiraan marka sharcigan wax weyn ayuu noo tarayaa waa tahay wasiirka arrimaha qoyska baarlamaanka mar uu sharxay wuxuu sheegay in sharcigan sidoo kale la doonayo in matalaad yeeshaan naafada soomaaliyeed marka arintaasi muhiimad intee lag bay idiin leedahay
muhiim waaye matalaad abaa inaan ku yeelano dalkeena soomaaliya haddii aalid xafiisyada dowladda maanta annaga wasaarad walbo ama min madaxweynaha xafiiskiisa ilaa iyo golaha wasiirada ilaa heer degmo ilaa heer tuulo ilaa baarlamaan ilaa golo deegaan waxaa ku lahaan jirnay qaybaa ku lahaan jirnay hadda wixii idil kuma lihin marka sharcigan wuxuu naga caawinayaa in xuquuq walba oo inaga maqan inaan wax ku lahaano haddii ahaaley tusaale hadda dalka wuxuu u guuri doonaa axzaab waa og tahay dalkeena dalalka kale ee dariskeena ah siyaasadu waa loo dadka naafadu qeybay ku leeyihiin haweenka qeybay ku leeyihiin dhalinyaradu qeybay ku leeyihiin laakiin dalkeena maanta inta badan waxaa xoogga la saaraa oo la dhahaa boqolkiiba soddon haweenka waxaa laga siiyo dhalinyaradii laftirkooda aygana soo qeylaya oo kistooda si wax ku helaan ay ku helaan naafada igoo qeylaya waxaa leeyahay kan naafada muxuu qaban karaa laakiin sharcigan markii la ansixiyo muxuu qaban karaa meesha waa ka baxaysaayo maxaa sharciga ayaaba faraayo inaan wax walba oo miisaaniyad ah wax ku lahaano miiskooda hadalka oo ajando walba oo la jaangoynayana inaan qayb ku lahaano taas ayuu suurtagelinayaa maxamed waxaa kaloo sharcigan oo naga caawinaya hadda waad dareemi kartaa dalkeena ma laha accessibilityga ama dhismooyinka qaabku u samaysan yihiin waa adag tahay qof naafo ah maanta inuu wax iisoo dukaan wax ka iisoodo haddoo rabo jaranjaradiiya ku dheer meel oo ma laha oo ay dadka naafada jirka ay soo maraan qofkii aragga la-ah meeluu wax ka akhrisanayo oo hadduu wax ugu baahan yaha fartii breelka oo calaamadihii muujinaysa ma laha labo qofkii maqalka la-ah ee calaamadii ishaarada bisinaysa laftirkeeda ma laha marka waad dareemi kartaa wax badan oo accessibilityga naga maqan marka waxaasoo idil shuruucdaas markii laisku keeno wax badan oo naga maqan ayuu sharcigan aad iyo aad nooga caawinayaa jahliga ayuuna oo tirtiraya oo maanta hadda iskuulaad publica ee dowladda leedahay naafadu ay ugu tala gashay ma laha wadankeena sharcigan marka wuxuu caawinayaa waxbarashadu qaybta hadda inclusionka laga dhigayo oo waxbarashada loo dhan yahay ayaa waxay fududeynaysaa in iskuulaad dhexe hoose dhexe iyo sare oo iyo wax waliba oo agab walba u fududeynaya in qofka kale lixaadkiis qabo hadduu wax baranayo qofka naafadana inuu wax barto ay miisaaniyadda dowladda ay ku xisaabtanto ayuu caawinayaa marka sharcigan si guud wax lasoo koobi karin ayuu naga caawinayaa marka waxaad warbixin naga siisaa bal xaaladda naafada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir ma la ogyaha tirada ay yihiin sidoo kale baahiyaha ugu badan ee ay qabaan xilligan
maxaad waa maadsan tahay horta daraasad sax oo gobolka banaadir horta tirada oo laga sameeyey horta ma jirto laakiin daraasooyin kala duwan laga sameeyey way jirtaa oo hay-adda naafada qaranka iyo istatistika ay sameeyeen waa jirtaa iyo laftirkeena golaha naafada ee gobolka banaadir ee wakiilada aan nahay degmooyinka gobolka banaadir oo kale wax uun aansi sameynay way jiraan inta wax barato inta wax baranan inta wax barana badan horta naafadu gobolka banaadir horta waxay ku nool yihiin nolosha dadka kale laakiin nolosha way kala duwan tahay naafadu gobolka banaadir xaqiiqiyan ma haystaan waxbarasho ku filan oo maanta ay asaagooda ay kula tartami karaan caafimaadkii oo kale laftirkooda ma haystaan naafada gobolka banaadir xaqiiqa markaa ka hadleyno waxaa kaloo noo dheer naafada gobolka banaadir wadooyinkii accessibilitygii way ku adag tahay shaqooyinkii dhalinyaro fara badanoo maanta dalka ku wax barteen oo bajular degree wada haystaan oo shahaadooyinkooda wada haystaan ma haystaan wax shaqooyin ah marka qofka naafada si guud waa la liidaa oo sidii horumar lagama caawiyo kan issoo saarayn wuxuu isku soo saaraa wacyigelin fara badan innaga aan samayno oo aan qofkii banaanka aan usoo saarno aan bulshada ku dhex darno laakiin naafadu sida horey waagiina laga aaminsanaa iyo hadda farqi weyn a u dhexeeyo waa soo kabsanaynaa laakiin sidii la rabay uguma helno waa caqabado badanaa jiraan laakiin hal iyo laba aan lagu soo koobi karin haddii aan dhahno hadda goobaha isbitaaladoo kale m c hjadoo kale naafadu fursado kama haystaan oo caafimaad maanta wax ugu qaalisan sheyga la helan waa caafimaad caafimaad ma haystaanoo dad naafada qaar kamid a barakacayaal waayo degmooyinka meelaha barakacayaasha iskaga nool yihiin qaarkooda waxaa waaye guryo oo ay iska joogaan oo aan xiliyada roobka oo kale guryaha biyaha ugu galaayo oo kale waxbarashadii waatayaabo ma laha shaqooyinkii dowladda one percent xataa kama haysano inta one percent xataa ma dhamalaha kama haysano dowladdii marka waa si guud waa ku dhibannahay haddaanu nahay naafada gobolka banaadir ku nool waa tahay dalmar wadamada dunida si gaara wadamada horumara kore waxaad moodaa in naafada aan la kulmin ama ay yar tahay faquuqa ay la kulmaan bal ka waran la dhaqanka mujtamaca soomaalida iyo dadka naafada ah oo kale arintaasi bal ka waran maxaad waa dareemi kartaa horta qof naafo ah markuu socdoo kale kuuga hore lama weydiinayo xaguu u socdaa xagee u socotaa laguma dhahayo ugu hore lacagaa lagu soo taagayaa wadooyinkii laftirkeeda cabbaara taagnaanaysaayoo gaari walba kusoo mar wuu ka tagayaa wuxuu u malaynaya inuu qofkan inuu dabarsanayo unbaa laga aaminsaha naafadu keligiis ma socon karo magaaladii oo waa dareemi kartaa magaalo dal hadda aan kasoo kabsanayno isbedelada hadda aan soo kabsanayna nahay laakiin si gud bulshadeena xogaha fahanka inaan qofkii inuu iskala hadlo dhaho war aniga wax kaama baahniye caawiyo dukaanoo kala rabto inaa wax ka iibsatid dukaankii intuu wax ku horsanib wuxuu ku leeyahay saaxiibo allah noo kaalmeeyo adigoo qarashkaa wato adigoo wax u baahan waxaa kaloo dhibaato ay noqonayso meelihii oo mari lahay oo kale ma u diyaarsano dukaankii uma dhisno masaajidada qaar oo kale ma loo samaynin marar qaar waa caqabadooyin kala duwan markaa imaado goobaha kafteerid oo kale iyo goobaha a imaadoo kale dadkii waaba xawaa adeeg kula yaabayan way kufiirfiirinaya maanta o dhan qaab inay qaabkan moobeelka u isticmaalay sidoo kale qaab adiga dhan dadku waxay ku malaynaya inaan adiga magaalada dadka dhan adiga ku eeg eeganayaan marka ma fahansano xuquuq waa waa iska jiraa laakiin waxaa bilaabnay hadda barnaamij la yidhaahdo wacyigelin fara badan inaan bulshada ka sameyno oo asxaabta aan aan la hadalno oo bulsho meelaha hadoo kale anagoo kale hadda waxaa dhalinyaradoo kale waxaa ugu soo kordhinay inaan ciyaarsiino kubadda dadka aragga naafada ka ciyaaraan oo kale goolboolka dadkii meelaha salaxyadoo kale oo lagu ciyaaroo kale inaan dadkii aan keenno aan aan tusno habka dadka ay u isticmaalaan in hoteelada laftirkooda dadkii aragga la ama dadkii naafada jirka laftirkooda ayagoo accessibility u diyaarsaneen haddana aan tagno dadkii aan ka gadno war aan dhahno naafada sidaanay wax u bartaan kumanaan dhalinyaro oo ka baxday runtii horta dowladda wax badan ay qabatay markii ugu horreysay soddon sano kadib sagaaliyo tobankii ahayd imtixaankii dowladda qaranka soomaaliyeed loo fariistay markaas kadib waxaa bilaabatay in ardadii aragga naafada ka ah ama ardadii naafada qeybaha kala duwan jirka inay laftirkooda ay fursadaas ay soo faaidayaan waxa kaloo fursad laftirkeeda noo ah sanadkan in wasaaradda waxbarashada ay macalimiinnimada ay markay soo bandhigeen in dad naafo ah fursad ay u heleen ay ka faa'iidaysteen runtii waan u mahad celinlaynaa waxaasoo idil bulshada naafadu horaa maahma orah ayaa dhehayso orahdaasona dhehayso disability is not inability macnaheeda haddii aad naafo tahay ama jirka aad ka tahay awoodaadu ama awood la-aan naafadu mar walbo qalbiyan naafo kama tihid jirka hadduu naafo ka tahay haddaa indhaha la-da iyo haddaa maqalka la-da iyo haddaa naafada jirka tahay uun laakiin qalbiga naafo kama tihid oo naafanimadu waxaan aaminsanaha qofka waana wax qori karin waxna aqri karin ayaan mar walba anaga isku dhiirigelinaa runtii maanta bulsho fara badan oo soo saartay oo maanta jaamacado kala duwan ka baxay anigoo hadda maanta laftirkeyga jaamacad dalka ku taala ka baxay jobke jacaaliraa ka baxay haddama aad waxaan ahay gudoomiyihii naafada degmada dharkiilayaan ahay macalin iskuulla dadka lixaadkooda qabo oo aragga naafa ka eenaa wax baraa waxay ku timid dadaal dheeri ah aniga aan iska dhaadhiciy inaan wax qaban karo bulshada kale intaasoo kale aan iyagana aan u gudbino aan fariimahaasoo kale aan mar walba gaarsiino ayaan mar walba ka shaqaynaa waana runtii ururada naafada gobolka banaadir ka dhisanna wacyigelin fara badan ay u taagyihiin waxaana ugubdhaxaad u ah hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo maanta gudoomiyihii oo yahay naafo ku-xigeenkii oo yahay naafo shaqaalaha ka shaqeeyaan ay yihiin naafo marka waad dareemi kartaa fursadahaasoo idil ay jiraan oo laga wada faa'iidayo kaasina waxa uu ahaa dalmar cadow maalin oo ka mid ah madaxda ururada naafada ee gobolka banaadir wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo